أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم- waxaan maanta halkan idinku yeeray idinkoo ah tvgii qaranka in aan kelmado ka yidhaahdo arrin maalmahanba kusoo baxayey ama kusoo baxdayba miidiyaha madaxweynaha qarankuna uu ka hadlay oo la xidhiidha cabashooyin qaar ka mid a garsoorka maxkamadaha ee gobolkan maroodi jeex mas-uuliyiintooda ay beriyeen warbaahinta kagana hadlayeen arrin ay ka cabanayeen ama tabashooyin ay qabeen oo la xidhiidha dhinaca shaqada garsoorka iyo adeega garsoorka ee ummadda loo hayo waxaan idinku la socodsiinaya halkan xafiiskii guddiga cadaaladda inuu yahay ee xubnaha fadhiyaana ay yihiin xubnihii guddiga cadaaladda arrintaasoo aan maanta ka wada kulannay kana wada hadalnay wixii aanu guddi ahaan ka odhan lahayn in aan magacii guddiga ku hadlaaya in aan ka jawaabo arrintaa miidiyaha ku soo baxday waxaan marka ugu horeysa madaxweynaha qaranka iyo ummaddaba wargelineynaa ama u sheegeynaa in a- guddigan cadaaladdu aanay waxba kala socon arrinta ay ku hadleen ee faragelinta la xidhiidha ee garsoorayaasha ama guddoomiyaasha maxkamadaha gobolka maroodijeex qaarkood ka hadleen arrintaasi guddiga cadaaladdu horey waxba ugalamay socon sidii madaxweynaha qaranka oo aan u mahadnaqayo uu uga hadlay arrintaas ee sida dhagaha furan iyo laabta furanba ahayd ee uu ummadda iyo garsoorkaba ku wargelinayay inuu diyaar u yahay inuu wax ka qabto cid kasta oo garsoorka oo mas-uuliyadda qaranka ka mid ah oo garsoorka hawshiisa ee uu dhex gasha si aan sharci ahayn ku dhex gasha madaxweynuhu waa kii miidiyaha ka ballan qaaday waanan uga mahadnaqaynaa ama magacii guddiga cadaaladda iyo kii garsoorkaba ku hadlaaya waana arrin aan ku ogaa oo si niyad furan uu diyaar ugu yahay madaxweynaha qaranku inuu tabashada garsoorka iyo waxqabad sidii wax loogu qaban lahaa ee adeega ummaddii loo wanaajin lahaa ay ka go-an tahay ka mas-uul qaran ahaan diyaar uu u yahay garsoorkuna maalin qura wax lagama qaban karee marba wixii loo qaban karo in eh, wax loo qabto madaxweynuhu diyaar buu yahay ballanqaadkaana anugu ka shaqsi ahaan ka mas-uul ahaan waan ka hay maxkamadda yaro sarena wax badan buu nala qabtay waanay jirtaa in wax badan iska bedeleen garsoorka iyo hawlihiisa intii xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siraayo ay talada waddanka iyo hogaanka waddanka qabatay garsoorka waxaa la isku yihahdaa xafiiskii xeraabinta iyo maxkamadihii labadaba hormar weyn baa ka socda hagarbax weynna waa ka jiraa hadday xagga nolosha tahay wax badan baa loo kordhiyey oo ay jirto aanay ku qabin xukuumadihii hore ama standard ama heer aanay gaarin in la gaarsiiyey welina wuu socdaa horumarku ballanqaadkaas madaxweynuhu noo ballan qaaday aniga ii ballan qaadayna uu wax badan uu nagala qabtay oo nimankaan kalka sheegayna waa jirayaan oo markay dhammaadaan dadku ay arki doonaan wuu ku mahadsanyahay baa le madaxweynaha qaranku waxaana le waa kaa raali gelinaynaa anoo ogsoonoo ku qanacsan inaan garsoorku ujeeddo ad- sii fog oo gaara ama mid siyaasiya midna aanay ka lahayn arrintaasi ay faragelintii ay ka hadleen run ahaantii miidiyahawna wargeysyada qaarkood waxay arrintii oo dhanka ku baa'iyeeno yidhahdeen hay-adihii garsoorka waxaan leeyahay kelmadaasi may qabanayn garsoorka hay-adda garsoorka magaceeda waxaa ku hadli karaa ama wax lagaga qori karaa ama wax lagaga daabici karaa ama laga teeraaci karaa guddiga cadaaladda oo ah institutionkii ugu sarreeyey mar haddaanaan anaga cabashadna laga haynin mar haddaanaan xukuumadda oo dhan weyn faragelisay garsoorkii in ereygaasi miidiyuhu qoro iyagoo cuska teeraacayo war tabashooyin laba mas-uul ay hadleen in la wada gaarsiiyo adiga soorka oo dhan oo isku jirta xeeraalin iyo maxkamad may habboonayn waxaan leeyahay garsoorku wuu haystaa madax banaani boqolkiiba boqola wuu haystaa run ahaantii ma jiro iminka laga cabanayo hadda ay cabashadiisii noo soo gudbiyeen mas-uuliyaddaasi mooyaane taasoo aan la xidhiidhin doono sidii madaxweynuhuba sheegay u gudbin doono wixii ay garsoorku noo soo gudbiyeen maanta waa maanta inoo soo gudbiyeen markay hadlayeen way ku habbooneed imtixaanay hadal inay noo soo gudbiyaan annana dariiqa idaan marina in madaxweynehan u gudbinay ma jirto cid faragelisa garsoorka garsoorkuna isma farageliyo guddiga cadaaladda iyo maxkamaddu say u kala sareeyaan garsooruhu xor buu u yahay isagana cadaaladdii la raaciyey inuu kiiska horyaallo xukumo cidina kuma farageliso dadweynahana culeysyada ay ka hadleen iyo waa wax jiri karaa laakiin garsoorku capacity buu leeyahay iyadoo laleeyahay mar walba ay dadweynuhu caado uleeyihiin iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta dhaqanka cadaalad baan doonayna unbay dadku yihahdaan marta ugu dambaysa labada dhinacba aduuna kala garanayn inaad cadaalad noo samaysaa baanu doonaynaa cadaaladdina waxay noqotay garsoori baa la raaciyo isagu sidii u go'aaminayo ictiqaadinka lama haysato kumana cabanayo kumana caban karo garsoore mas-uullo kuma caban karo madax banaani garsoorku u haysta aad iyo aada u qiimo badan isagana waxaa la rabaa inuu xaqa iyo cadaaladda u madax banaanaado uma madax banaana inu dulmi sameeyo waxaan leeyahay oo mar labaad ka raali gelinaya madaxweynaha qaranka madaxweyne ugamay jeedin baan leeyahay ama garsoorkaygaa ku niyadsan magacoodiina ku hadlaya in ay xukuumadda ku ceebeeyaan ama maalinkan maanta arrin siyaasiya ma ahayn ereygaasi wuxuu uga siibtay garsoorku ereybixinta sharciga waa ku hadla yaqaano laakiin waxaa la hamsanaha iyagoo dhaadsanayn kelmadda ay yidhaahdeen waxaa la farageliyey xukuumadda runtii waxay ahayd inay ku koobnaadeen hadday taa odhanayaan cidda shaksiga ah qaada shaksi sameeyey xukuumadda o dhan lama wada saari karo ma wada qabto anaaba taa ka hadlaayo oo mana jirto qofkaa qaldamena sidii madaxweyne aad ballan qaatay waan kuu soo gudbinayna guddi ahaan inkastoo maanta la soo gaadhay oonaan hore oogey arrinta kale ee tabashooyinka ee ka hadlayeen waxqabad la-aanta ama ay ku cabanayeen xagga imkaaniyaadka runtii guddiga cadaaladda hawshaasi wasaaradda cadaaladda garsoorku ay xaqula hayaan inay mariyaan oo miisaaniyadda garsoorka hoose marka laga reebo xeelada guud iyo maxkamadda sare wasaaradda cadaaladda gacanta ku haysa hadday badan tahay iyo hadday yar tahayba shaqadana way socotaa waa lagu wadaa waxaanan aaminsanahay iyada lafteeda inay wasaaradda iyo xukuumadduba ay dadaal ugu jiraan sidii wixii jira wax loogu dari lahaa wixii soo jira wax loogu dari lahaa wax loogu beenin lahaa qolada miidiyaha mid baan ka codsanayaa cidda laleeyahay garsoorku ha ka madax banaanaado maaha uun xukuumadda garsoorku waa inuu ka madax banaan farageli kastoo nooc kasta xagga shacbiga waa inay dadku ku ixtiraamaan garsoorka cadaaladda hadday xeeraaniya tahay iyo hadday xaakim tahayba iyo hadday baana wax soo bilaabayo kiis baaniya ay tahayba inaan in laga reebtoonaado inaan laga weecinin dariiqa saxaa si cadaalad loo gaado oo aan lagu samaynin culays la saarin waa arrin loo baahan yahay idinka oo miidiyaana waxaan iska codsanayaa madax banaaniba in badan ka hadashaan oo hadda saxaafaddu way madax banaanta uma madax banaanidin runtii siraha dowladda oo kuwa xeryaha ciidamadu kamid yihiin garsoorku ka mid yahay inay miidiyaha ku qortaan ama sidii haddii hadal aada maqashaan si ka duwan in aada u qortaan dembi waa lagu galaa xanaaniyi guud waa ka ag fadhiya xeerka iqaamta guud waxaa jira jabtaro dhan oo ka hadlaya dembiyada dhankata ah cadaaladda crimes against justice hadalka garsoorka loo wici karo kiis maxkamad hor yaalana in la daabaco maaha erey aan garsoorku odhanna in laga beer abuurto maaha waxaan leeyahay waan ilaalinaa xorriyaddiina iyo madax banaanadiina oo xukuumadduna waa ilaalisaa garsoorkuna wuu ilaaliya laakiin ogaana mid xor uma tiidin si aanu garsooruhu cadaalad darra inuu sameeyo ugu madax bannaanayn ee la rabo inuu qaynuun raaco idinkuna waddanka wuxuu leeyahay qaynuun xeer baa leedihiin hawshiina ka hadlaayo waxaa idiin bannaan iyo waxaan idiin bannaanayn xeerka ciqaabta guud oo ka hadlaysna qof kasta each individual dembi inuu geli karo qof kastaa subject wuu yahay qof la odhan karo dembi ma geli karo waa ka macsuum ma jiro xataa qur-aanka iyo kutubta markaad ku noqoto khayru khalqullaahi baa ilaahay yidhi dembigaagii horena waan dhaafay kaagii dambena waan dhaafay halkaa waxaa ka cad inay bini aadmiga o dhami subject u yihiin in sharciga iyo shareecada islaamka iyo qawaalintuba ay qudanayaan oo qofka dembi afka waxa uu ka yidhaahdo gacan waxa uu ka yidhaahdo addi waxa uu ka yidhaahdo iyo waxa addigiisu gaaro gacantiisu gaaro afkiisu gaaro intaba lagula xisaabtamay ilaa allahuma ilaa kuwa sharcigu ka reebay qof yaro da'yar iyo mid waaran iyo mid la qasbay oo la yidhi sidaa yeer soo qasbay laakiin waxaan leeyahay geelidii noqon mayso haddaad rasuulkii arrimihiisa dhex dhawaaqsataan oo aad qadar u dhex qaadaan oo aad ka warataan kiiska xaggood hor yaalla idinla ka dhowsanaana annaga sharciga waa isku ilaalinaynaa ogaadana qalinkana in dembi lagu geli karo sida afkaba loogu geli karo waayo qalinku waa afkii oo hadlay waa wixii afka laga yidhi oo la qoray afkana dembi waa lagu galaa intaas aan kusoo koobayaa mas-uuliyiinta kale waxeeraaliyaa guud kamid gudoomiyaha inta shaqaale kamid yihiin falyatafadal baa leeyahay haddii aa wax ku daraysaan oo aan wax dhaafay
bismi illahi raxmaan raxiim oto wax badan ku dari maayo runtii oo dee guddoomiyaha ayaa dhameeyo horaanu u dhamaysanay shirkayagan iyo waxaanu odhanayno isagaanu weymadnay oo dee jermankiia in yarun baan runtii ku daraya intaasi waxay tahay horto madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan sidii go-aanku ka qaatay arrinkii ka soo baxay nimankaa garsoorayaasha ah garsoorayaashoo dhanna maahee waa saddex ruuxunbaa dee hadlay waa saddex garsooro oo maxkamadda gobolka abaa filaya dhammaantood waa raacfaanka iyo iyo laba ninoo gobolka ah runtii sidii waajibka ahayd buu aada u ugu mahadsan yahay ayuu uga hadlay siduu guddoomiyaha maxkamadda saraba sheegay guddida cadaaladda waxa la yaalo waxay soo maray oo cabashooyinkaasi ma jira buuli halkaasay iga iman lahay waa hubaaltaasi may dhicin waxa la yaalo wax la soo marayna may jirin nimankaana waxaan u haysanaa waxaa laga yaabaa guddoomiyaha maxkamadda sare inuu si sharciya u eego laakiin se anaku waa aragga yaga iyo dee waxaanu maqlayna un dadka iyagana sharciga garanayn runtii inay qalad sameeyeen baan u haysanaa xukuumaddana waanu ka raali gelinaynaa oo dulqaata baanu leenahay waa qalad dhacay inkastoonu maanta arkayna saaka sida guddoomiyaha uga sheegay dacwaddee shaksi ku socota waa wasiir wasiirada xukuumadda ka mid a marka xukuumaddii o dhan lama odhan karo taana dariiqeedaanu marinaynaa oo madaxweyne haddaan nakaa uga wakiilo xagga cadaaladda oo guddidan baa uga wakiila waa meesha qura loo sii marin karo wixii jira waxaan filayaa inuu hadalka aananu sii badin oo ay sidaa ku gabagabowdo aan guddoomiyahana intaasun u kabo bal xasanna ha yidhaahdo wuxuu odhanaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم
anigu wax yar baan ku darayaa saaka oo shirkan baan isgoonaya guddiga cadaaladda guddoomiya loo fadhiyo marka waxaan muxuu ahaa wax ka nidi amba saaleynay wixii miidiyaha aad hore uga sii daysay ee la xidhiidhay garsoorayaal muxuu ahaa ka hadlayay faragelin kaga timid dhinaca xukuumadda amba cabashooyin kale oo ay muujinayeen arrintaasi markaan saaka wax iska weydiinay intaa keliya waxaan ku qabayaa dee labada ne mas-uule iyagu hadalka iga horreeyey ay yidhaahdeen waxaan ku qabaya waxa weeye madax banaani buuxda buu garsoorku haystaa maanta heerka uu taagan yahay heer ay ummaddu ku fahanto in madax banaani buuxda ay garsoorku leeyihiin ayuu taagan yahay ereygaasi gef buu ahaa waxaan ku caddaynayaa dhacdooyin hore oo dalka hore uga muxuu ahaa dhacay garsoor dhan baa mar iyadoon guddiga cadaaladda loo soo marin la sii daayo garsoorayaashii dhammaantood ogada laga qaaday oo xukuumadda sii daysay taas baa horta fargelina marka oo xukuumadda hore marka maha fargelin maanta guddiga cadaaladda mas-uulka ah garsooraha la bedelayo la dalacsiinayo la qorayo shaqada laga eryayo marka maha tret amba cabsi garsoorka kaga iman karta xukuumaddu ma jirto independence-ka laga hadlaa ama madaxbanida garsoorka laga hadlaa waxa weeye garsoorahan pressure siyaasi ah ma la saari karaa oo ma kaga iman karaa muxuu hadhowta consequence dhibaato isaga ka soo gaadha maanta garsoorayaashiina waa kuwa waxba ku muujinaya halkaas buu kala ahaa for example garsoorahan mid kamid madaxbanaanin ma jirto iyo maanta waayahe haba yidhaahdee taas baaba muujinaysa dimuqraadiyadda dhabta ah inaan isagii waxba laga qaadi karin isaga laftiisii inaan waxba laga qaadi karin oo anay xukuumadda odhan karo waa ninkaas kaa ku hadlay consequenceskaasi dhibaatadaas ha mutaysto marka waxa weeye guddigan cadaaladda waxaa loo sameeyey waxa weeye waa protection loo sameeyey garsoorka garsoorayaasha iyo iyo xeerlaalinti marka garsoor baa laisku kaga yidhaha maxkamadihii iyo iyo iyo iyo iyo iyo xeerlaalinti anuu xeerlaalyaha ku-xigeenka xeerlaalyaha guud mana bedeli karo shaqana kama fadhiisin karo ilaa guddiga cadaaladdu approval ayuu sameeya waa tobankan nin wada jooga ee xubnahaas golayaasha soo doorteen laba waa gola labada golaha soo doorteen saad la socotaan labada labada golaha soo doortee golaha guurtada iyo golaha wakiilada mid laba xubnoo soo doorto bay aan fadhiya garsoorayaasha maxkamadda sare saddexa xilaalyaha guud guddoomiyaha hadda shaqa muxuu ahaa shaqaalaha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda marka waxa weeyaan ma halkaas baa ayaa ayaa macnaha maamulkiisa iyo administrationkiisana wasaaradda wixii maxkamadaha hoose sida guddoomiyu sheegay ayaa dee baahiyahooda iyo waxooga qaabsan maxkamadaha darajada koowaad iyo darajada labaad marka waxa weeye ma jirto faragelin garsoor oo dalka maanta taala guddiga cadaaladdu hadday qof ku gafayaan iyo haddii kale iyaga mas-uuliyaddaas saaran tahay xeer iyo nidaam iyo iyo iyo dastuurna uu hogaa tallaabooyinka procedureska iyo disciplinka iyo shaqaguusda iyo waxaa xilka nidaamka garsoorka iyo dastuurka ayaa siinaya midda kale ee xukuumadda lafteeda faamaanta waxa weeye waxaa laga joojiyey faragelin for example faragelin waxaa ahaa garsoor waxaan garsoorka ahayn oo xukuufida sida guddigii nabadgelyada oo barala la ahaa muxuu ahaa garsoorkeena dalka maxkamadaha taasina ma jirto intii markii aanu maamulkan iyo howlahan qabanay waxa weeye waxa la laalay guddigii nabadgelyada oo qofkaas guddiga nabadgelyo wuu jiraa laakiin aan awood u lahayn maanta awood ay qof ku geeyaan xabsiga detention qofka trial buu maraa muxuu qareen buu qabsadaa prosecution baa eedeeya halkaas baa magaranaysaa ayuu qofku fair trial ay ku socotaa oo nidaam lagu dhaliili jiray garsoorkeenna iyo fargelin oo ah inay baawar xukuumaddu la wareegtayna dee maanta waa taasoo arkaysanoo dhammaan faraha laga wada qaaday xukunkaas baa la laabay maxaabiista u xidhnayd baa la sii daayey ee aan maxkamad aan la saarin marka maanta stageka garsoorku taagan yahay waa halkii ugu sarreysay ee ah independence of the judiciary madax banaanida garsoorku maanta waa taala arintaas labadaas waa ku horta waa iyo iyagu